الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته الراشدين وعلى الداعين بدعوته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر دواد ولا ليال مؤتمر كيني سوق بن قاويين توفيق إسلامي سنتر أوسلو نروي ومالنتي لباد iyo muxaadarada labaad muxaadarada labaad maanta ciwaankeedu waxaa weeyaan waqafaat maca araafida isdul istaagid la dul istaagay waxa laga tilmaamayo raafidada oo shiico ah qayb ka mida waxaa inoo soo jeedin doonaa sheekheena sheekh maxamed cabdi umal falyatafadal mashkuuran maajuuran biidn illah الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد أيها الإخوة عنوانك محاضرة سيدي هلولو الشيقيبة والرافضة عقائد هذا هي حقيقة هذا إن وحكت المانو انت كوريسا وحلقة مرمانا إن أنت المانو nabiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh wuxuu inoo sheegay in ay ummaddiisu iskhilaafi doonto sida xadiidka saxiixa ku sugan rasuulku wuxuu yidhi sal lla alay wasalam yahuuddu waxay isu khilaaftay ilaa kow iyo toddobaatan kooxood nasaaraduna ilaa toddobaatan iyo laba qaybood bay u qaybsantay ummaddayduna nebigu wuxu uhi sal lla alay wasalam ilaa toddobaatan iyo saddex qaybood ayay noqon doontaa wuxuu nebigu ku daray sal lla alay wasalam toddobaatan iyo saddexdaa kooxood dhammaantood naartay gelayaan hal mid a mooye waa la weydiiyey nebiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh middaasi naarta ka badbaadaysa waa tee wuxuu nebigu yihi sal lla alay wasalam waa midda ku sugan aniga iyo saxaabadaydu waxa aan ku dul sugannahay xadiidkaasi wuxuu tilmaamayaa ilaa heerka ay gaadhi doonto khilaafka muslimiinta dhexdooda iyo qaybsanka ku dhici doona bal qur-aanka laftiisa ayaa ilaahay subxaana wa tacaala ku tilmaamay inuu imaan doono iskhilaaf iyo kala tegid iyo kooxaysi inuu imaan doono qur-aanka laftiisa alla ku tilmaamay subxana wa tacaala intuu marka nebigu noolaa sal lla alay wasalam ummaddu ma kala tegin ismana khilaafin lianna siduu nebigu sheegay salawaatu rabbi wasalaamu calayh inta aan noolahay ummadayda aniga ayaa amiin u ah buu nebigu yihi salawatu rabbi wasalaamu calayh laakiin markuu nebigu dhintay rasuulku waa sii tilmaamay inay fitnooyin imaan doonaan markuu dhintay saad garanaysaanba abubakr sidiiq radia allahu canhu ayay ummaddu isku raacday oo xilkii muslimiinta loo dhiibay nebiguna tilmaamuu ka sii bixiyey salawaatu rabbi wasalaamu calayh laga fahmi karayo bal qaarkood ku cad inuu abubakr sidiiq radia allahu canhu uu uga dambayn doono rasuulka xilka muslimiinta abubakar markuu dhintay wuxuu u dardaarmay xilkii muslimiinta inuu uga dambeeyo cumar radia allahu canhu cumar wakhti dheer buu hayay cumar xilligii uu hayay waxay ahayd muddadii ugu badnayd ee muslimiintu uguna xoog badnaayeen baa la dhihi karaa ee dhulkii ugu badnaana uu gacantooda soo galay ee nebigaana salawaatu rabbi wasalaamu caleyhi sii tilmaamay wakhtiga isaga ah rasuulku wuxuu sheegay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh inay fitno bilaaban doonto fitnadaasina ay keeni doonto cumar in la dilo ficlan waa la dilay fitnadii xilligaa bilaabatay suu rasuulku sheegay sal lay wasalam irid furantay bay noqotay bal furantay ma ahee jabtay oon dib u xidhmaynin fitnadii maalinkaa furantay ayaa muslimiintu ay ku jiri doonaan ilaa an yarita allahu alarda waman calayh fitnadaasi waa midda keentay cumaan dilkiisii cali bn abi aalib oo ka dambeeyey dilkiisii khilaafaad baa marka bilowday halkaas waxaa marka ka unkamay ama ka abuurmay kooxo xambaarsan afkaar ka duwan afkaartii nebi maxamed uu uga tegay saxaabadiisa ridwaanullaahi calayhim ama xambaarsan mabaadi'dii ay rasuulku sal ly wasalam uga tegay saxaabadiisa iyo ummadda uu uga tegay kooxaha soo baxay nebiguna horey uusii tilmaamay sal ly wasalam waxaa ugu horeysay nimanka la yidhahdo khawaarijta oo rasuulkuna sal ly wasalam axaadiid fara badan uu ku tilmaamay inay imaan doonaan wakhtigay imaan doonaan cidda la dagaalami doonto tilmaamahay leeyihiin waxaa iyaguna isla markaa ka dambeeyey laakiin isla xiliyadaa soo baxay nimanka la yidhahdo shiicada shiicada oo hadda ku saabsan yahay kelimadeennu ku saabsan tahay wakhtiyada ay yimaadeen wakhtiyadaasay ahayd bilowgoodana iyo inay yimaadaan koox ahaan soo baxaan waxaa lahaa nin yahuudi ah oo la dhihi jiray cabdulaahi bnu saba taqriiban muslimiinta ama dadka ahluliimaanka ah waxaa qalbigooda ku jira jacayl ay u hayaan aalubeytka oo nebiga sal ly waslam iyo qaraabadiisii muminiinta ahaa qaraabadii nebiga sal ly wasalam ee haddana mu'miniinta ahaa mu'miniinta kale jacayl bay u hayaan oo qalbigooda qadarin iyo weyneyn bay ugu hayaan arrintaa iyada ah buu ninkaasoo yahuudi ahaa dhalashadiisu islaamnimo sheegtay oo islaamka dhex galay si uu macnaha waxa weye islaamka uu gudaha uga kala furfuro ama dhibaato uga geysto ayaa fikirka iska lahaa asaaska markii ugu horreysana wuxuu ku bilaabay aalubeydkiibaa dulman wuxuu ka bilaabay inuu yidhaahdo nebigu markuu dhintay salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxaa jirtay inuu xilka u dardaarmay inadeerkii cali cali bn abi aalib radiallahu canhu haddana gabadhiisa faadumo qabay xilkii uu nebigu u dardaarmay inadeerkii aalubeytkii ah saxaabadii waxay isku waafaqeen raggii kalaa boobay xilkiibay ka qaateen aalubeytkii bannaankaa la dhigay sidaas daraaddeed waa inaan aalubeytkii xaqiisii soo celinno fikir noocaasuu marka abaabul u galay wadamo badan buu tegey meelo badan buu maray dad fara badan buu ta'iiriyey oo saamayn ku sameeyey asalka fikirka ninkaasaa iska lahaa shiica marka halkaasay salka ku haysaa sidaas daraaddeed waxaa la yidhaahdaa laba asal bay u noqdaan caqaa'ida raafidadu raafidadu waa qayb ka mida shiicada qaybo badan bay leeyihiin oo ficlan taqriiban dawaa'ifta ugu qaybsan badan bay ka mid yihiin laakiin waa qayb ka mida raafidada waana qaybta ugu xoog badan hadda oo waa nimankan la yidhaahdo eeraan iyo shiicada hadda muuqataay taqriiban waxa kaleeto waa ururo afkaartooda haba sii xag jirta laakiin ma xoog badna laakiin raafidadu ama itnaa cashariyadu waa kooxda hadda ugu xoog badan taqriiban shiicada qaybaheeda kala gadisa taasaana keentay bal inaan wax ka tilmaanno inkasta oo alla subxaana wa tacaala ummadda soomaaliyeed yacni afkaarta aan aada u soo gaadhin bay runtii ka mid tahay shiicada iyo afkaarteedu walow ay jirto afkaarta qaarkood oo inoogu soo gabatay dariiqooyinka suufiyada inoo soo maray oo si aan toos ahayn afkaarta shiicada qaar ka mida inoo soo galeen haddana shiico toos ah oo mubaashir ah oo ina soo gaadhay oo masaajid leh oo macnaha wax weeyaan mu'asasaad leh ma jirin laakiin haddii lasoo baxay oo caalamka lasoo dhexgalay wax badan baa loo yimid soomaali badanoo shiica oo raafido ana taqriiban waaba jirta hadda sidai soomaali gaalaaba ay u jirto soomaali raafidaana waa jirta ilaan qashin kasta oo caalamka yaalay iyo afkaartii taalay mabaadidii taalay markii loo yimid wax badan baa laga qaatay taasi waxay keenaysaa marka in ruuxa muslimka ah ee sunniga ah ee kitaabka ilaah iyo sunnada nebiga raacsan salawatu rabbi wasalaamu calayh inuu wax badan kala socdo adduunka maxaa ka jira inuu wax badan kala socdo yacni ama caalamka kufriga ha noqdo ama caalamkan islaamkaba ha noqdo muslimka dhexdiisa inta islaamka sheeganaysa maxaa khaldan maxaa sisaacsan inaad khaladka ogaato macnihiisu wax weeyaan sidaad isaga ilaaliso maxaa yeelay ruuxu hadduusan khaladka ogaanin caqiidada khaldan ogaanin kooxda khaldan ogaanin fikradda khaldan hadduusan ogaanin yacni isagoo khayrdoonuu ku dhacaya yacni waxa weye caraftu shara laa lishari walaakin litawaqiihi wey xudayfat bnulyamaan radi allahu canhu waa kale waxaan rasuulka dadku rasuulka waxay weydiin jireen khayrka aniguse sharkaan weydiin jira maxaa sharow nebigow soo socda oo maxaa sharka ka rabtaa si aan isaga ilaaliyo sharka aana ugu dhicin lianna ruuxaan sharka garanaynin isagoo khayr moodayoo sharka ku dhacay taasaa keenaysa marka inuu ruuxu daraaso fiican ku sameeyo oo uu ogaado kooxahan islaamnimada sheeganaya ee kala duwan koox walba maxay ku khaldan tahay kooxdeebaa dhow mideebaa fog mideebaa kitaabka waafaqsan teebaase khilaafsan kooxdan marka raafidada la yidhaahdo yacni taariikhiyan markii dib loo raaco taariikhdooda haddaynu hadda dib u raacno waxoogaa wakhti badan bay inaga qaadanaysaa laakiin waxay ku fiican tahay taariikhdooda inaynaan hadda sii saarin xoog badan laakiin afkaartooda iyo caqiidadooda iyo usuushooda ay ku khilaafsan yihiin ahlu sunnaha inaynu isdul taagno oo wakhtiga yarkeenna haysanno aynu ku bixino intaynaan taagelin waxaa mudan inaynu iyadana wax ka tilmaanno nimanka raafidada la yidhaahdo waxaa la yidhaahdaa laba asal bay u noqdaan caqiidadooda iyo diintoodu laba meelood bay salka ku haysa mid weeyaane asalkoodu waxay ka soo jeedaan furus bay ka soo jeedaan oo eeraan ah caqaa'idii furus intaynan islaam kaba qaadanin qayb ka mid ah kamayna tegina way wataan qaybta labaadna waxa weeyaan waxay ka waafaqsan yihiin ninkii aasaasay ee fikirka lahaa maadaama uu dhalashadiisu asal ahaan yahuud ka soo jeeday afkaarta yahuudiya muctaqadaadkuna qayb ka mida bay iyadana lugta la galaan labadaaba waxaa astaan looga dhigi karaa ama lagu tilmaami karayaa maalan waxaa jira ninkaasi yani ibnu saba cabdulaahi ibnu saba baa la dhihi jiray kutubta culimmada sunnada ee caqiidada ka warantay firaqda ka warantana way sheegtay asal ahaan inuu isagu abuuray kooxda raafidada ama shiicada waxaa kaleetoo sheegay kutubta shiicada laftooduna way sheegtaa kutubta shiicada laftoodu waxay sheegaan madhabkan shiicada inuu asal u yahay cabdulaahi ibnu saba ayadana yani waxa waa markhaati wey waxaa taasi waa mid midda labaadi waxa weeye ibnu xasmi caleyh raxmatullah oo culimmada sunnada ka mid a ayaa wuxuu leeyahay yahuudda waxay ka waafaqsan yihiin shiicadu mas'alada la yidhaahdo alkhayba waa masale aan u tegi doono oo dad dhintay oo la ogyahay inay dhinteen inay soo noqon doonaan oo adduunka mar labaad dib ugu soo noqon doonaan waa min caqaa'id alyahuud shiicaduna sidoo kaleeto waxay leedahay dad dhintay oo la ogyahay inay dhinteen oo waxaa jira ay qabaan inay mar labaad soo noqon doonaan waa caqiido marka asalkeedu ay yahuudiye tahay laakiin haddana shiicadu ay qaadatay oo macnaha waxa wey usuushooda ka mid farrisiyadana iyadana waxaa la yidhaahdaa waxyaalaha inay wax ka qaateen kutusaya waxaa ka mida asxaabu rasuulilahi sal ly wasalam oo aada u fara badnaa hal saxaabi bay weyneeyaan saxaabigaasi waa saxaabiga layidhahdo salmaan ulfarisi saxaabigaasi si gooniya waxay ugu weyneeyaanoo kutubtooda taraajimta iyo ay si gooniya yani mudnaanta u siiyaan lianna asalkiisa wuxuu ahaa farisi ah furus buu ahaa marka maxaad kaga xulateen weye saxaabo ka waaweyn baa jirtay saxaabo ka fadli badnaa baa jiray saxaabo waxaa jiray macnaha waxa weeye ka cilmi badnaa salmaan ulfarisi maxaad ku xulateen lianna wax weeyaan nasca qowmiyan meesha ka madhnayn waxyaalaha kutusaya waxaa ka mida maalan inay caqaa'idii furus iyo afkaartii furus ay wax ka xambaarsan yihiin waxaa jira maalin la yidhahdo yowmu nayruus oo maalinka sanadka bilow uu u yahay oy weyneeyaan ah oo la ciida ah kutubta shiicada waxaa ku qoran maalinkaa isaga inuu yahay maalin ciid ah maalinkaasina muslimiinta ciid uma ahaan jirina furus buu ciid u ahaa maadaama uu furus ay ka soo jeedaan ciid u ahaa markay islaamnimada qaateen kamayna tegina sidiibay u qaateen ilaa yowmina haadana maalmahay weyneeyaan buu ka mid yahay caqaa'idul furusna marka meesha kama madhnaa caqaa'idul yahuudna meesha kama madhnaa waxyaale ayagu ay ku siyaadiyeenoo dibka keeneenna ayaduna waa ku jirta waxyaalahaasoo dhan waxyaalaha kutusaya waxaa ka mid a in ay furus iyo afkaarteedii ka madhnayn ninkii la dhihi jiray abuluulu'at almajuusi nin majuusiya buu ahaa oo asalkiisu iyaga ka soo jeedo waa ninkii dilay cumar ibnu khataab radi allahu canhu cumar ninkii dilee toorrida geliyey yuu ahaa ninkaa isaga ah shiicada khaasatan raafidada agtooda wuxuu ka yahay nin geesi ah oo haliyey ah oo loo duceeyo maalan kutubtooda waxaa ka mid a kitaab la yidhaahdo al anwaaru alnucmaaniya wuxuu qoray baab uu ku magacaabay baabu shujaacu diin diinta geesigeedii markaasuu wuxuu aad ugu ammaanay abulu'lu'at almajuusi iyo dilkii cumar uu dilay ayuu ammaan aan caadi ahayn ka bixiyey bimacnaa waxay ku tusaysaa maadaama uu majuus yahay walow jariimada tii ugu weyneed haba galo oo khaliifkii muslimiinta haba dile laakiin shiicada iyo raafidada agtooda nin qiimo leh buu ka yahay innagoon kusii dheeraana arrimaha iyagaa waxaa muhim ah inaynu ogaanno raafidadu waa koox sheegata inay muslimiin yihiin laakiin markii caqiidadooda aad miisaanto dib ugu noqoto maxay rumaysan yihiin kutubtoodana aad dib ugu laabato ma aha markaan ka hadlaynoon leenahay shiicada ama raafidada aynu ka hadlayno wixii ahlu sunnuhu ay ka sheegeen oo kutubtooda ku qoreen keliya ku miisaami mayno laakiin waxaynu ku miisaamaynaa ayaga kutubtooda waxay ku qoreen markaynu caqaa'idooda sheegaynana waxaynu ka soo qaadanaynaa kutubtoodii baan ka soo qaadanayna kutubta iyagoo ictiraafsan yihiin lianna waxa weeyaan haddii kutub kale laga soo qaado macluumada waxaa lagu doodi karayaa waa dad col ay yihiin ahlu sunnaha iyaga col bay yihiine seebaad hadalkooda ugu qabanaysaan saas daraaddeed waxaan jecel lahay mabaadi'dooda iyo afkaartooda markaan sheegayno inaan kutubtooda ka soo guurinno waxa ay qabaan maxaa yeelay si loo ogaado inay arrintu xaqiiqo jirta tahay ususha marka ay nimankaasi ama raafidada ama shiicada shiicada guud ahaan shiicada guud ahaan kooxoodu waa kala duwan yihiin laakiin raafidada kooxdan hadda la yidhaahdo caqaa'idooda iyo usuushooda waxaa ka mid a mabda' la yidhaahdo caqiidatulbadaa caqiidatulbadaa waa caqiida halisa ahlu sunna haddaynu nahay innaga waxaan rumaysannahay kitaabkuna inoo sheegay axaadiista nebiguna inoo sheegtay salawaatu rabbi wasalaamu calayh masale aan hadal ka jooginna ah alla subxaanahu wa tacaala wax kasta oo adduunka ka dhacaya inuu horay u ogaaday horay ula socday horay u qoray asaguna uu qadaray oo uu qorsheeyey wax ilaahay ku cusubna inuusan jirin wax walba horuu u qornaa sida qur-aanku sheegay axaadiista nebiguna sheegtay salawatu rabbi wasalaamu calayh wax alla ku cusubna ma jiro cilmi ilaahay dib uga cusboonaanayana ma jiro laakiin shiicadu mabdaa isaga ah raafidada khaasatan waa khilaafsanta oo waxay qabaan caqiido la yidhaahdo caqiidatulbadaa caqiidatulbadaana waxaa la yidhahdaa waxay ictiqaadsan yihiin ana allaha calima shay-an bacda an kaana laa yaclamuhu alla subxaana wa tacaala waxbuu ogaaday ka horse muusan ogeyn ra'yi baa u soo baxay aan markii hore uusan oganoon la soconin yacni waxa weeye waa sidii makhluuqoo kaleeto makhluuqa wax ka qarsoon yihiin hadda waxbaad og tahay waxaad og tahay baad wax ku dhisaysaa ra'yigii aad wax ku dhistay berri waxaadan ogeyn baa kuu soo baxaya isbedel buu marka kugu samaynaya caqiido waxaa jirta marka ay rumaysan yihin ladhahda caqiidatulbadaa oo macnaheedu yahay alla subxaana wa tacaala waxaa dhici karta inta dib ra'yi kaga soo biiro oo ra'yi kaga soo kordho oo wuxuusan horay u ogeyn dib intuu ka ogaado inuu markaa kadib uu bedelo wixii uu alla damacsanaa subxaana wa tacaala caqaa'ida raafidada ayay ka mid tahay waxaana qoraysa kutubtooda qoraysa waxaa ka mid a maalan hadaladooda hadaladooda waxaa ka mid a maa cudima allahu caza wajalla bimili lbadaa yacni caqiidadaa in ilaahay wax dib kaga soo kordhi karo oo uu dib wax ka ogaan karo wuxuusan horay u ogeyn caqiidadaasi waxyaabaha ilaahay lagu weyneeyo waxa ugu muhiimsan bay ka mid tahay sidaasay qabaan waxaa ka mid a hadalladooda low calima annaasu maa fi lqowli bilbadaa'i min alajri maa fatara min alkalaami fiihi axad caqiidada noocaasa in la sheego oo dadka loo sheego ajirka ku jira hadday dadku ogaan lahaayeen maba ayna ka daaleenba ruuxba kama daaleen bay dheh hadalladooda waxaa ka mid a maa bacaa allahu nabiyan ilaa bitaxriimi alkhamri wa an yuqara lilaahi bilbadaa nebi ilaahay uu soo diray laba mabda' buu la soo diray nebi kasta midda koowaad inuu khamrada dadka ka xaaraameeyo midda labaadna inuu dadka u sheego ilaahay wuxuusan ogeyn inuu dib kaga soo kordhi karo ilaahay inuusan xaqaa'iqda umuurta dhammaan horay wada ogaanine dib inuu wax ka ogaan karayo arintaa iyada ah rusushu way la timid oo dadka ay rususha u keenay kutubtoodaa sidaa qoraysa waxaa ka mid a afkaarta noocaasi iyo hadallada noocaasi waxay ku yaalaan kitaabka la yidhaahdo usuululkulayni ama usuululkaafi oo kulayni u leeyahy usuululkaafi waa kitaabka innaga saxiixulbukhaarigu meeshuu inoo joogo shiicada u joogo waay khaasatan raafidada laanna isku axaadiid ma nihin kitaabka xadiid ahaan ugu saxiixsan kutubtooda waa kitaabka la yidhaahdo usuululkaafi oo kulayni u leeyahy kulaynigu wuxuu ahaa taqriiban raggooda muctamadka nin ka mida hadalkaasi wuxuu kaga yaalaa kitaabka mujaladka koobaad safxada waxaa kaloo qoraya kitaabka atawxiid ay u bixiyeenoo uu leeyahy nin layidhahdo ibnu baaba weyhi oo isagana ku qorayo safxada majlisi nin la yidhaahdo isagana kitaab bixaarul anwaar la yidhaahdo ayaa isagana kitaabkiisu qoraya intaasoo kutubtooda ka midabaa mabda'a sheegtay oo raafidadu waxay rumaysan yihiin kutubtoodana ku qoran meelaha aan sheegnayna ay ku qoreen in allah subxaanahu wa tacaala uusan waxa dhacayoo dhan la soconin alla subxaanahu wa tacaala uu jiro waxyaabo dhacaya oo uu dib ka ogaanayo sidaa ruuxii qabana kufrigiisa ma shaki baa ku jira alla subxaanahu wa tacaala ogaansho iska dhaafe wax walba oo kownka ka dhacaya intuusan samaawaadkiiyo dhulkaba abuurin buu horay u qoray horay buuna ilaahay u ogaa subxana wa tacala wuxuusan ogeynna kownka kama dhacayo tafaasiisha wakhtiga qaabka ugu talagalay alla subxaana wa tacaala ay u dhacayaan caqiidadaasi marka waa caqiidatulbadaa caqiidada la yidhaahdo waana caqaa'idooda asaasigaa bay ka mid tahay waxaa ka mid ah usuushooda caqiidada caqiidada la yidhaahdo caqiidatu taxriifi alqur'aan qur-aankan ilaahay subxaana wa tacala uu soo dejiyey malakul jibriil uu soo dhiibay nebi maxamed uu soo gaadhsiiyey salawatu rabbi wasalaamu caleyh nebiguna saxaabadiisii ay ka soo guuriyeenoo ka qaadeen saxaabaduna taabiciinta u soo dhiibeen sidaa inugu soo gaadhaye alla ilaaliyey hal xaraf oo ku siyaadsan oo lagu daray ma jiro hal xaraf oo laga dhimayna ma jiro maxaa yeeley allah baa subxaana wa tacaala xifdintiisa kafaalo qaada innaa naxnu nazalna dikra wainaa lahu laxaafiduun annagaa soo dejinay buu rabbi subxana wa tacala qur-aanka annagaana ilaalinayna intaas taqriiban kun iyo afar boqol iyo ziyaado sano baa laga joogaa dhimashadii nebiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh haddana maca daalika qur-aanka waa lagu guulaysan kari waaye si kasta inta laysugu dayay hal xarafa in lagu daro ama hal xarafa in laga dhimo leanna waxa weeye qur-aanku wax kitaab ku qoran oo keliya ma ah hadduu kitaab keliya ku qornaan lahaa way suuroobi lahayd kutubta inta layska qaado in wax laga badbedelo kadibna isagoo bedelan in dib loo soo faafiyo dadka loogu keeno laakiin intaa keliya meehe qur-aanku laabtuu ku jiraa ilmaha yarkee toban jirka ama sideed jirkaabaa xifdisan haddii kutubta oo dhan lala wada wareego oo iyagoo bedelan laynagu soo celiyo wixii lagu siyaadiyey dhibic haddii lagu siyaadiya waa la garan wax marka la bedeli karo ama wax lagu samayn karo ama wax lagu siyaadin karo ma ah ilaahay baa sidaa ku xifdiyey subxaana wa tacaala oo ku ilaaliyey laakiin shiicadu waxay qabaan khaasatan raafidadu inuusan qur-aanku siduu ku soo degay ahayn qur-aanka in wax laga bedelay qur-aanka in wax lagu in macnaha wax weeye qaybi ka maqan tahay ayay qabaan arrintaana sababta ku bixisay waxay ahayd waxay ictiqaadiyeen in nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi intuusan geeriyoonin ay jiraan aayado qur-aan ah oo odhanaya rasuulku markuu dhinto xilka cali baa uga dambeeya aayada qur-aanoo sidaa dhahaya ayaa jirabay iska dhaadhiciyeen qur-aankii qornaa ee abubakar sidiiq radiallahu canhu uu jamciyo ururiyey cumaan ibni cafaanna radi allahu canhu isaguna macnaha waxaweye uu uga dambeeyey saxaabaduna ay isku raaceen markii la fiiriyeyna hal aayadoo waxaa laga waayey odhanaysa nebi maxamed hadduu dhinto salawaatu rabbi wasalaamu calayh xilka cali baa uga dambayn doona waa laga waayey wixii haddii laga waayey aayad sheegaysaba cali baa xilka uga dambayn doona mas-uuliyadda muslimiinta uga dambayn doona meeshaasaa waxaa ka dhalatay inay yidhaahdaan maya way ku taallay qur-aankii nebigu ka tegaye laakiin saxaabadaa isku raacay in aayadaha noocaasa meesha laga saaro si xilka ay cali uga wareejiyaan oo abubakar ay ugu dhiibaan macnaheedu waxa weyaan marka hore shubhadu waxay kaga dhalatay ictiqaad baatilay ictiqaadiyeen ictiqaadkii markay daliil u waayeenna wuxuu ku bixiyey inay yidhaahdaan qur-aankani maba ahaba kii nebigu keenay salawatu rabbi waslamu caleyh kii nebi maxamed la yimid ee uu ka tegey waxaa ku qornaa aayado odhanaya cali ayaa weli ilaahaya cali ayaa xilka uga dambeeyay nebi maxamed salawatu rabbi wasalaamu caleyh ummadda cali amrahaya maadaama kuwii laga waayey aaway baa layidhi waa ka qur-aankiiyo ka soo saara waxay yidhahdeen qur-aankani kii ma ahee waxbaa ka maqanoo aayadihii nooca ahaa saxaabadaa isku raacay inay ka gooyaan yani waxa wey waxay ka mid tahay caqaa'ida shiicada ayay ka mid tahay waana mas'alo khatarteeda leh iyo oo caqiide halisa wey kitaabkii ugu horeeyey oo caqiidada noocaasa lagu qore baatilka ah waxaa la yidhaahdaa waa kitaab uu lahaan jira in la yidhaahdo saliim ibnu qays baa la dhihi jira saliim ibnu qays waxa uu dhintay taariikhdu markay ahayd sagaashankii hijriga macnaa qarnigii koobaad dhammaadkiisii buu dhintay kitaabkaas waa kutubta rawaafida kutubtii ugu horeysay buu ka mid yahay kitaabkaasi wuxuu qoray qur-aanku inuusan sidii nebigu uga tegay ahayn salawaatu rabbi wasalaamu calayh kitaabkaa markuu sidaa ku qoray atbaacdii shiicada ee raacsanaa maynan arintaa iyada addiidin mana aynan inkirine waa soo dhoweeyeen kitaabkii waa la soo dhowaystay mabdi'ii waa la ammaanay kutub dambaa qortay rag dambaa macnaa wax wey aad uga hadlay markii la gaadhay qarnigii saddexaad ama qarnigii afraad ee hijriga ayaa si cad waxaa u tibaaxay oo si cad u caddeeyey inuu shiicadu ay qabto qur-aankani inuu dhimman yahay oo dhammaystirnayn waxaa sheegay ninka la yidhaahdo alqummi qummi oo ka mida raggooda culimmadooda waaweyn ay qadariyaan oo kulaynigii hadda aan sheegaynay sheekhiisa kulayni sheekhiisa ayaa qoray kadalika raggii isla wakhtiga ay ahaayeen ayaa iyaguna kutubtooda ku qoray oo qarnigii saddexaad iyo qarnigii afraad bay fikradani aad u soo baxday maxaa yeele quruunta iyada ah waa qarnigii saddexaad aakhirkiisii iyo qarnigii afraad iyo waa quruunta ay xoogaysatay fikirka shiicadu oo caalamulislaami meelo ka mida ay ka taliyeen dhul caalamulislaami ka mida baa dowlada uga istaageen oo maqhribulcarabi uu ka mid yahay wakhtigaa marka ay xoogaysteen oo marka aynan ninna ka baqaynin bay marka afkaartani soo saareen oo kutub badan ku qoreen oo ay caan baxday waxaa laga heli karayaa riwaayaadka kutusaya inay shiicadu qabto qur-aanku inuu muxaraf yahay yacnii usuululkaafi oo kulayni oo kitaabkooda aan sheegnaya inuu ka mid yahay kutubta ay ictimaadaan waxaa ka mid a cayaashii ninka la yidhaahdo tafsiirkiisa isaguna wuu ku qoray oo wuxuu sheegay qur-aanku inuusan dhammaystirnayn oo wax ka dhiman yihiin waxaa isla arintaa lafteeda sheegay isagana furaat ibnu ibraahim alkuufi nin layidhahdo tafsiir buu leeyahy isagana tafsiiru furaat la yidhaahdo isaguna sidoo kaleeto wuu soo guuriyey riwaayaadka shiicadu ee odhanaya qur-aanku waa kala dhimanya waxaa isla qoray isaguna mid ninay isku casri ahaayeen oo la yidhahdo maxamed ibnu ibraahim annucmaani kitaab la yidhahdo alkhayba buu leeyahy isaguna wuu ku qoray mabda'a isagaa inay shiicadu qabto riwaayaad fara badanna wuu soo guuriyey bal rag ka mida shiicada shiicada rag ka mida oo ragga macnaha waxa weye ragga aad ay u ictimaadaan ka mida baa wuxuu soo guuriyey mabda'a ah qur-aanku inuusan dhammaystirnaynoo wax ka dhiman yihiin shiicada intooda badan baa isku waafaqsan buuri raafidada inteeda badan mabda'a way isla ogosahay buu soo jeediyey arrintu say u socotay waxay gaadhay markii dambe in ay yacni waxa weeyaan ay kitaab ka qoraan oo si cadba ay ugu sheegaan kitaab aan kaba hadlayaba qur-aanka in la bedelay oo wax lagu siyaadiyey oo wax laga gooyey oo sidii ilaahay u soo dejiyey inuusan ahayn kitaab waxaa jira hadda mabdi laga qoray arrintaa iyada oo uu leeyahay nin aad iyaguna macnaha raggooda odayaasha ka mid a ooay aad u qadariyaan oo la yidhaahdo annuur tabrasi annuuriyu tabrasi baa la yidhahdaa kitaab wuxuu qoray uu ku magacaabay faslu lkhitaab fii ihbaati taxriifi kitaabi rabbi larbaab kitaabka wuxuu ciwaanba uga dhigayba yacnii inuu kitaabka ilaahay soo dejiyey ee dadka hadda ay haystaan inuusan inuu bedelan yahay oo sidii ilaahay u soo dejiyey uusan ahayn baanba kitaab kaga hadlayaa buui kitaabka dhanba taasuu macnaa wax weye ciwaan uga dhigay kadib wuxuu soo guuriyey riwaayaadka usuulul kaafi kulayni iyo khayrkood ku yaallay hadda aan sheegaynay buu soo guuriyey oo sugaya in ay raafidadu qabto qur-aankani inuusan ahayn qur-aankii nebi maxamed ku soo degay salawaatu rabbi wasalaamu calayh ee in wax laga saxaabadu wax ka gooyeen wax ku dareen ayadaha qaarkood isbedel ku sameeyeen sidaasi inay raafidadu qabto ayuu kitaabkiisa ku qoray mabda'a marka ah shiicadu inaynan qabin ama raafidadu inaynan qabin qur'aankani inuu dhammaystiran yahay waa mabda muqarar ah qaar ka mida ka dooda oo waxay yidhahdaan fikirkaasi waana lagu been abuurtay qaar ka midana sibay u fasiraanoo waxay yidhaahdeen ma aha waxa meesha aanu ku sheegnay ma aha inaan qabno qur-aanku ma dhammaystirna laakiin waxyaalaha kaleeto tafsiir ahaan tafsiir ahaan baan ka wadnaa mooyaane iyo sharace qur-aanku ma dhammaystirna kama wadno qaar badanoo saa u dooda waa jiraan laakiin mabda ah raafidadu ay qabtee asalka ah kutubtoodana ku qoran inuu qur-aanku uusan dhammaystirnayn ruuxii qaba qur-aanku inuusan dhammaystirnayn oo kitaabka ilaahay soo dejiyey subxaana wa tacaala inay wax ka maqan yihiinna muslimiinta iyo culimmada islaamku dhammaantood waxay isku waafaqsan yihiin inuu gaal yahay sidaas daraaddeed baan u tegi doonaa biidnilahi tabaaraka wa tacaala waxa ay ka qabaan culimmada muslimiintu raafidada waxay ka qabaan raafida maxay ka qabaan yacni waxa weya ilan ruuxa marka la miisaamayo ama kooxda la miisaamayo ama gaalaysiintooda ama ma islaamba ma gaalba marka la xukumayo ruuxa laguma xukumo yacni mujarad laguma xukumo caadifo laguma xukumo lakiin waxaa lagu xukumaa caqiidadiisa caqiidadiisana saan soo sheegnayba waxaa laga raadiyaa kutubtiisa iyo yacnii mabda'a fikrad ahaan uu u rumaysan yahay baa laga raadiyaa shiicada iyo raafidada markaan ka hadlayno marka ma aha masaladu masale siyaasa ma aha mas'aladuna mas'alo ma aha yacni waxa weeyaan taageero siyaasiya ma aha laakiin mas'aladu waa masale caqiidaa waay mas'alo caqiidaa weeye kooxdan ama yacni waxa weeyaan xisbigan ama gruubkan ama firqadan maxay rumaysan tahay waxay rumaysan tahay ee kutubteeda ku qoran baana miisaanka lagu saaraya marka la leeyahay waa gaalo ama waa muslim marka la leeyahay laba mabda' baynu haynaa ilaahay subxaana wa tacaala inay qabaan inuusan waxyaabaha dhacaya qaar ka mida ka warhaynin mabda'a labaadna waxay qabaan qur-aanku inuu bedelan yahay mabda'a saddexaaday qabaane waxa weeye innaga ka ahlu sunno ahaan saxaabadii iyo taabiciintii iyo dadkii diintan laga soo gaadhay waxaynu rumaysannahay nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu caleyh axaadiistiisiiyo dhaxalkuu ka tegay waa midka ku qoran saxiixulbukhaariga saxiixu muslimka sunanka kutubta masaaniidda ah kutubta xadiidkaa ku qoran laakiin shiicada khaasatan raafidada axaadiistaa inoo qoraneen inagu deliishanayno een leenahay nebi maxamed baa yidhi salawatu rabbi wasalaamu caleyh nebi maxamed baa sidaa sameeyey axaadiistaa kuwo aan ahayn baa u qoran oo masdarka labaad ee nolosha muslimiinta laga qaato waa axaadiista iyo sunnada isku sunno iyo axaadiisna manihi usuululkaafi baa kutubta axaadiistooda asal u ah innagana saxiixulbukhaari baa asal inoo ah saxiixu muslim baa axaadiisteennu ay ku taallaa nebi maxamed ka sugan salawatu rabbi wasalaamu caleyh ayagana kutub kaletay leeyihin qur-aankii marka isku qur-aan ma nihinoo qur-aan siyaada a bay wataan axaadiistii isku axaadiid ma nihinoo axaadiid kaleiyo kutub kaley wataan innagana axaadiistii macnaha bukhaari iyo muslim baa inuu axaadiid labadii masdar ee noloshaba waan ku kala tagnay marka labadii masdar ee noloshaba waa ku kala tagnayoo isku meelba uma noqonno isku meelba uma laabanno qur-aan siyaada ana waa wataan oo hadda waan iska soo gaabiyey mooye aayadaha qur-aanka waxay ku siyaadiyeen haddaad aragto waad la yaabaysa kutubtay ku qoran tahay kutubtooday ku qoran tahay aayad aynu naqaanay oo waxaad arkaysaa xaraf bay ku darayaan xaraf bay ku siyaadinayaan qaar waxaad arkaysaa aayad dhan oo meelay ku taalla ayna jirin oo ay ku leeyihiin qur-aankay ka mid tahay laanna waxa weeyaan waa waa siyaadaday leeyihiin waa maqan tahay wey macnaa inta badanna waxay ku saabsan tahay caqiidadooda faasidka ah waxay macnaha doonayaan inay daliil uga dhigaan waxaa ka mid a mabaadidooda waaweyn oo raafidada afkaarteeda ka mida gaalaysiinta saxaabada ridwaanulahi caleyh asxaabu rasuulilaah oo ardadii rasuulkaa salawatu rabbi wasalaamu caleyh waxay ictiqaadsan yihiin inay gaaloobeen waa ragga ilaahi subxaana wa tacaala uu ku taskiyeeyey qur-aanka laqad radia allaahu cani lmu'miniina id yubaayicuunaka taxta ashajara ilaahay baa raalli ka noqday raggii nebi maxamed la socday salawaatu rabbi wasalam caleyh iyo dumarkii saxaabadii kula mubaayacoonaysa geedka hoostiisa ilaahay baa raalli ka noqday wsaabiquuna alwaluuna min almuhaajiriina walansaar waladiina itabacuuhum biixsaan radia allahu canhu muhaajiriin iyo ansaar iyo dadka raacay ilaahay baa raalli ka noqday يعني للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم والذين تبوأوا الدار والإيمان والذين جاءوا من بعدهم مؤمنين تصدح رسول الله كذلك سبحانه وتعالى ومهاجرين أنصار سور دويي iyo kuwa gadaashooda dib ka imaan doono ayaga u ducaynaya laakiin ma jiro dad mu'miniin ah oo aan saddexdaa ahayn sidaas daraaddeed baa imaamu maalik caleyh raxmatullahi wuxuu u daliishaday raafidada saxaabadii nebiga caayaya ee wax ka sheegaya inaysan muslimiin ahayn leanna wuxuu yidhi alla subxaana wa tacaala qur-aanka mu'miniinta saddex qaybood unbuu ka dhigay qayb afraadna ma jirto muhaajiriin waa raggii nebiga sal ly slam maka la joogay maka ka soo hijrooday madiine u soo hijrooday ansaar oo reer madiine oo raggii soo dhoweeye madiine loogu yimid ah dad dib ka imaan doona oo innaga iyo inta inaga dambaysay intii inaga horraysay ah oo iyagana lagu yaqaano inay kuwii ka horreeyey u ducaynayaan jecel oo u ducaynaya saddexdaa waxaan ahayn qur-aanku ma sheegin oo ahluliimaan markhaati waxay u tahay marka raafidada asxaabu rasuulilahi sal lay slam ama caayaysa ama takfiirinaysa inaysan macnaha wax weye mu'miniinta ku tirsanayn waxa uu leeyahay yani wax weeyaan mabda'a ah inay saxaabada takfiiriyaan oy gaalaysiiyaan wuxuu ka dhashay isaguna oo ku bixiyey maadaama ay qabeen xilka nebiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh markuu dhintay waxay ahayd in cali loo dhiibo saxaabadii waxay sameeyeen markuu nebigu geeriyooday way shireen waxaana loo arkay abubakr sidiiq radi allahu canhu inuu yahay saaxiibkii nebiga sal lay wasalam mu'miniintana ugu horeeyey rasuulkuna uu ishaaraad iyo tilmaamo ku bixiyey inuu macnaha xilka uga dambayn doono saxaabadu markay shireen xilkii abubakar bay u dhiibeen halkaa raafidadu waxay yidhaahdeen maadaama ilaahay arinkiisii ay khilaafeen arrintii ay cali ka wareejiyeen abubakar ay u wareejiyeen sharcigiibay bedeleen qur-aankiibay bedeleen wabitaali way gaaloobeen saddex nin basaan gaaloobin bay dheheen dadka intoodii kala gaaloobe waa saddexdee saddex saxaabi basay ka soo reebeen waxay soo reebeen ninka la yidhaahdo almiqdaad ibnu lswad iyo abudarin alkhifaari iyo salmaan alfarisi saddexdaa waxaan ka ahayn bacda mowti rasuulillaah saxaabadii way ridoobeen bay qabaan walciyaadu billaah waa gaaloobeen bay qabaan riwaayaadka qaarkood waxay ku daraan ilaa toddobay gaadhsiiyaan oo waxay ku daraan camaar ibnu yaasir xasan iyo xusein yay ku daraan oo yidhahdaan ayaguna ma gaaloobin adiga almuhim waxa weeye jumhuurtii saxaabada way gaalaysiiyeen weliba gaar ahaan marka laga yimaado saxaabada guud ahaan gaar ahaan waxay gaalaysiiyaan yani waxa abubakr sidiiq cumar iyo cumaan bay si gooniya u gaalaysiiyaan si gooniya ayay u gaalaysiiyaan haddii aad u baahan tihiin maalan inaad yani riwaayaadka arrimaha tilmaamaya cidda u baahan inay u laabato waxaa loo noqon karaa kitaabka usuululkaafi jaladka labiyo tobnaad safxada saddex boqol iyo labaatan iyo kow sharaxiisa markuu wata weeye oo layidhahdo nin layidhaahdo maazandarani nin layidhahda sharaxiisa iskaleh sharaxa markuu saaran yahay ilaa dhowr iyo toban mujalad waay mujalladka labiyo tobnaad safxada saddex boqol iyo labaatan iyo kow buu kaga hadlayaa saxaabada inay qabaan inay gaaloobeen waxaa ka mid a maalan yani kutubta qortay oo yani waxa weeyaan gaalaysiinta saxaabada inay gaala yihiin inay qabaan ninka la yidhaahdo yani almajlisi kitaabkiisa baab gooniya buubuu u sameeyeyba oo wuxuu yidhi baabu kufri halaaa wa nifaaqihim wa fadaa'ixi acmaalihim saddexdu inay gaaloobeen baabkeedii waaka waa saddexdee waa abubakar cumar iyo cumaan saddexdii saxaabada ugu fadli badnaa ridwaanulahi calayh lianna biliktifaaq ummadda bacda rasuulilahi waxaa ugu fadli badan cumar waxaa ugu fadli badan baan dhihi lahaa abubakr sidiiq radi allahu canhu cumar baa soo raaca cumaan baa ku xiga calaa khilaafin fiih yani wax weeyaan oo khilaaf macnaa saabiqa marka yani waxay qabaan saxaabadu ridwaanullaahi calayhim inay gaaloobeen waxaa ka mid a tafsiiru lciyaashi ninka la yidhaahdo mujalladka labaad safxada boqoliyo lixyo tobnaad buu ku qoray ninka la yidhahdo maalan bixaarulanwaar kitaabka la yidhahdo isagana sidoo kale way ku qoreen marka yacni saxaabadu inay kufriyeen oy gaaloobeen bay qabaan weliba saddexdii saxaabada ugu fadli badnaabay si gooniya ayay yacni u tagfiiriyaan oo u gaalaysiiyaan gaar ahaan weliba markii laga sii tago waxay gaalaysiiyaan ooy qabaan inay gaaloobeen oo weliba ilaahay ay ugu dhowaadaan inay lacnadaan dumarkii nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh caaisha iyo xafsa khaashatan caaisha iyo xafsa oo labadoodii aabbo cumar iyo abubakar iyo labadii xaasee ay dhaleen ee nebiga xaasaskiisa ahaabay si gooniya u lacnadaan kutubtaa iyo meelaha aan sheegnay ayay ku qoran yihiin mabda'aasina waa mabaadi'da shiicada ayuu ka mid yahay inay lacnadaan saxaabada nebiga sal lay wasalam xaasaskii nebiga inay lacnadaan saxaabada inay gaalaysiiyaan in yaroo markaa iyagu ay soo reebeen mooye su-aasha taagani waxay tahay marka nebi moxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayh diintan waxaa ka soo guuriyey saxaabadiisii haddii saxaabadiisii ay gaaloobaanoo gaalo weeye la yidhaahdo diintan ina soo gaadhay oo dhan wax jirtaba maaha leanna waxa weeye diinta gaalaa inoo soo gudbisay baa imaanaysa meesha diinta gaalaa inoo soo gudbisay baa imaanaysa waa haddii la yidhahdo saxaabadii waa gaaloobeen limaada lianna waxa weeyaan rasuulka salawaatu rabbi wasalaamu calayhi sida ay leeyihiin culimmada yani salafku ay leeyihiin yani raasiyooyinka iyo siday tilmaamayaan ujeeddada dhan ay ka leeyihiin saxaabada inay gaalaysiiyaan diin loo noqdoba inay meesha ka baxday doonayaan diin loo noqdo qur-aan markaad soo qaadda inay ku yidhaahdaan yaa keenay abubakar iyo cumar iyo cumaan iyaa keenay soma oo qoray oo ummadda qur-aanka soo gaadhsiiyey gaalabay ahaayeenba ma gaal ba adiga wax ka qaadanay xadii markaad sheegto tidhahda saxaabi hebel baa laga wariyey gaal buuba ahaaba ma gaal baad adiga xadiis ka qaadani marka shareecadii o dhan baa meesha ka baxaysaba markii la xukumo saxaabadu inay gaala yihiin la yidhahdo diini ma jirta wey macnaha waana qaradka ay ka lahaayeen raafidada iyo shiicadu ay ka leeyihiin oo inay ummaddu ay noqoto ummad aan lahayn marjic lahayn kitaab iyo sunno aan lahayn saxaabadiisa saxaabada gaalaysiinteeda qasadka ay ka leeyihiin kaa wey macnaha ma aha hadda shiicadii hore keliya maaha shiicadii hore keliya maaha kuwan hadda jooga laftooda ninkii la odhan jiray khumeyni oo kale oo yacni waxa weeyaan thawradii eeraan kacdoonkii eeraan aasaasay shiiciga ahaa iyo kuwan hadda joogee marjiciyaadka laftoodu si cad bay kutubtooda ugu qorayaan inay saxaabadu gaaloobeen yani alxukuma alislaamiya kitaabka layidhahd uu qoray ninka yidhaahdo khumeyni uu qoray nasan bay ku tahay inay saxaabadu gaalo ahayn wuu ku caddeeyey ma aha marka afkaar waa hore tagtay oo shiicadu iska badashay oo raafidadan hadda joogtaiyo tii hore waa kala duwan yihiin ma aha tan hadda joogta waxay farac ka tahay tii hore ee afkaartan hadda aan sheegayno kutubtooda ku qoray waxaa ka mida maalan caqaa'ida ay rumaysan yihiin caqiidada la yidhahdo caqiidat rajca caqiidatu rajca oo macnaheedu uu yahay marka la dhinto dad waxaa jira soo noqon doona khaasatan waxay rumaysan yihiin cali bn abi aalibin radi allahu canhu iyo a'immadooda qaar ka mida inay soo noqon doonaan adduunka dib ugu soo noqon doonaan kadibna ay ka aargoosan doonaan ahlu sunna waxaa ka mid ah hadalladooda maalan laysa mina man lam yu'min bikaratina naga mid ma aha ruuxaan rumaynin soo noqodkanaga imaamiyadu waa isku waafaqsan tahay arintaa iyadaa rajcaduna waa arintaasi oo macnaha hadda aan tilmaanay oo ah in ay soo noqon doonaan dadka qaarkood oo khaasatan cali bn abi aalib iyo a'immadooda qaarkood inay soo noqon doonaan kutubtooda dhan baa macnaha qortay oo macnaha wax wey ay ku taallaa a'immada labiyo tobanka a'imma waxay leeyihin labiyo toban ah oo midkii ugu dambeeyey uu qarsoomay oo ilaa iyo hadda ay leeyihiin god buu ku jiraayo waa qarsoon yahay wuu soo noqon doonaa markuu soo noqdo kadibna waxay leeyihiin waxaa dib u soo noqon doona abubakar iyo cumar iyo cumaan baa dib loo soo noolayn doonaa kadibna maxkamad buu saari doonaa wuu ka aargoosan doonaa maadaama aalubeydkii iyo xaqoodii ay meel kaga dhaceen adduunku intuusan dhammaanin baa dib loo soo celin doonaa oo uu ka aargoosan doonaa caqiida noocaasoo kalea oo yani waxa weyaan la yaab leh oo aad iyo aad yani macno darro ah ayay rumaysan yihiin oo macnaha waxa weeyaan wakhtigay dhacayso iyo xilligay imaanayso haba isku khilaafsanadeen laakiin way rumaysan yihiin kutubtoodana ku qoranta kutubtooday ku qoranta bixaarul anwaarkay ku qoran tahay oo waxay ku qoran tahay muxuu ahaayey kitaabkan la yidhaahdo usuulul kaafiga kuleyni bay ku qoran tahay oo kutub fara badanoo noocaasoo kalea bay ku qoran tahay oo tilmaamaya in ay jirto caqiidada inuu soo noqon doono cali bin abi aalib radi allahu canhu fikradaasina waxay soo baxday cali oo nool cali bin abi aalib oo nool ayay fikraddu soo baxday cali baa loo sheegay cali wixii qabay intuu u yeedhay oo uu yidhi ka noqda qaar waxay qabeen inuu cali ilaah yahay qaar waxay qabeen markuu dhinto kadib inuu soo noqon doono qaar waxay qabeen markuu dhinto kadib inuusan dhimaninbe uu daruuraha joogo sida maalan wax weyaan ay afkaar fara badanoo ilxaadiya ay qabaan marka afkaarta noocaasoo kaleeta cali markuu ku ogaaday wuu soo shiriyey wuxuu ku yidhi ka noqda wax ka noqda markay ka noqon waayeenna dab intuu shiday buu gubay xadiis saxiixulbukhaari ku sugan saxiixulbukhaari wuu gubay cali bn abiwaa mid cabdullahi bn cabbaas baa marka intuu ka warhelay baa wuxuu yidhi anugu ma aanan gubeen buu yidhi laakiin waan layn lahaa maxaa yeele nebigaa wuxu yidhi sal lay wasalam dabka ilaahay unbaa wax ku cadaaba ee dabka wax ku cadaabina laynta aan laynayana waxaan u cuskan lahaa xadiidkii nebigu uu yidhi man badala diinahu faqtuluu ninkii diintiisa badala dila waan layn lahaa buui laakiin dabkumaana gubeen fikir marka wuxuu ahaa caliyoo noolba soo baxayo nool gadaal dambana wuu fikirku waa sii tadawuray akhiiranna waxaa ugu dambaysay fikirkan ah yani soo noqoshada iyo caqiidada macnaha waxway soo noqoshada ah nin la yidhaahdo alxasan alcaskari a'immadooda labiyo tobankaa ee shiicada itna cashariyada ah ama raafidada nin waxaa jira alxasan alcaskari la yidhaahdo a'immadu way isdhallaleen bay dhahaan oo masalatu limaamiya waa u tegi doonnaaye caqiidooyinkooda waaweyn bay ka mid tahay in aad rumayso labiyo tobanka imaam ee silsilada ee isdhalay ninka ugu dambeeya marka waxaa layidhahda alxasan alcaskari baa layidhahda caadatan marka waxaa iyaga u qoran markuu dhinto imaamku shagadii imaamnimadiisa waxaa ku wareegaya ilmuhuu dhalay ruux kale oo booskaa buuxin karana ma jiro xasanulcaskari wuxuu ahaa imaamkoodii ugu dambeeyey buu ahaa markuu dhintay wax caruura kama tegin wax khalafa oo looma jiro ilma la yaqaano oo uu dhalay ma uu jiro markuu dhintay kadib bay marka shiicadii raafidadii itna cashariyadii bay iskhilaafeen marka maxaan samaynaa nin marka yacni waxa weeyaan ayaga ka mid ahaa baa wuxuu yidhi aniga ayaa markhaati ka ah wiil uu dhalay baa jira xasanulcaskari laakiin qarsoomay oo god galay wax khalafa oo loo jiro ilma la yaqaano oo uu dhalay ma uu jiro markuu dhintay kadib bay marka shiicadii raafidadii itna cashariyadii bay iskhilaafeen marka maxaan samaynaa nin marka yacni waxa weeyaan ayaga ka mid ahaa baa wuxuu yidhi aniga ayaa markhaati ka ah wiil uu dhalay baa jira xasanulcaskari laakiin qarsoomay oo god galay wiilkaasi ayaa imaamka labiyo tobnaad ah imaamka labiyo tobnaad aakhiru zamaankuu soo bixi doonaa asagoo wiilnimadii ka tegayoo nin weyn noqday markuu soo baxo kadibna waa la wada rumayn doonaa waa la raaci doonaa imaamkaasaa la sugayaa oo soo noqonaya oo godka ka soo bixi doona yacni waxa weye waa khuraafaadka waaweynay rumaysan yihiin culimmada qaarkood waxay sheegaan meesha ay isleeyihiin wuu ku dhuuntay oo waa lagu waayey ayay xilliyada munaasabaadka abaa waxay keenaan fardo markaasaa waxay leeyihiin inuu soo baxaa la filahayaayoo fardihii baa loo sii diyaarinaya wax jirana ma aha xasanul caskari wuxuu dhalay iyo wuxuu ka tegay toona ma jiro laakiin maadaama ay jirtay khuraafo odhanaysa imaamku waa inuu ilmo ka tago ninbaa been intuu sameeyey baa wuxuu yidhi wiil yar baa jiro oo uu dhalay oon anigu ogahay laakiin qarsoomay halkaasay fikirku ka yimid waana midda ay qabaan isagu markuu yimaadaan jihaadi doonaa imaamkaasi inta ka horaysa jihaad ma furay qabaan isagaa markuu yimaado waa imaam macsuum ah isagaa markuu yimaadaa jihaadku furanya isagaasaa la raacayaa khalqigu raacayaan caqiidada noocaasoo kaleeta caqiidat lhayba la yidhaahdaa ayadana waxway caqaa'idooda faasidkaa ee runtii sakhaafada iyo caqlidarada kutusaya ayay ka mid tahay waxaa ka mid ah caqaa'ida layaab kale yani waxaway caqiida la yidhahda alcaqiida alimaamiya waa midaan hadda sheegaynay waxay qabaan labi-iyo toban imaam oo kala dambeeya labiyo tobanka imaam ruuxii aan rumayninna muslim ma ah tiirarka waaweynee diinta abay ka mid tahay shanta tiirulislaam ee islaamku ku dhisan yahay shiicada meesha tawxiidka waxaa ugu jirta mas'alada imaamada la yidhaahdo alimaama maxaa yeelay waxay leeyihiin maalan buniya alislaamu calaa khamsin usuululkaafiga ku taalla buniya alislaamu calaa khamsin cala asalaati waazakaati waasawmi waalxaji waalwilaaya islaamku shan tiir buu ku dhisan yahay dheh salaadu waa kow sakadu waa laba soonku waa saddex xajku waa afar wilaayada oo imaamada inaad rumaysana waa shan maxaa meesha ka maqan waxaa ka maqan tawxiidkii laa ilaaha ila allah baa meesha ka maqan laa ilaaha ila allah booskeeda waxaa ugu jirta iyaga alwilaaya waa inaad rumayso labiyo toban imaam oo kala dambeeya oo macsuumiin ah oo qeybka og oo tilmaamo leh oon sheegi doonno insha allahu tacaala marka weliba waxaa shantaa ay sheegeen shantaa tiir tiirka ugu muhiimsan waa tiirka wilaayada hadalkaa markuu qoray kadib wuxuu ka daba dhigay walam yunaada bishayin kamaa nuudiya bilwilaaya shay lagu dhawaaqo oo wilaayada lamida maba jiraba fa akhada annaasu biarbacin wa tarakuu haadihi buu yidhi afar bay dadku qaateen middanna waa ka tageen afartay qaateen oo ka wada waxa weyaan waa salaada soonka iyo xajka iyo iyo sekada afartaa dadku way qaateen laakiin midii ka wada muhiimsanaydee wilaayada ahayd bay dadkii ka tageen buu leeyahy hadalkaasi wuxuu ku yaallaa usuululkaafi mujalladka labaad safxada sideed iyo tobnaad marka mas'alatulwilaaya waxa la yidhahdo tiirarka diinta ka mida iyaga agtooda laakiin innaga agteenna aan xus ka lahayn baa jirta imaamada mas'alada la yidhaahdo oo ah in muslimiinta madax loo sameeyo waa masale ijtihaadiya asalkeeduna waa masale fiqiya inay muslimiintu madax samaystaan madaxdooduna kolba sifaad lagu doorto intay qurayshi noolaydna ay ummadda iyadu madax u ahayd taasi waxa weye waa masale ijtihaadiya laakiin masalo tiirarka diinta geli karta ma waa masale macnaha waxa weeyaan mar dhinacna fiqi ka ah dhinacna nolosha daruuriyaadkeeda ha ka mid ahaato laakiin tiirarka islaam ka mid maaha ayaga agtooda laakiin tiirarka waaweyn bay ka mid tahay ciddii inkirtana ciddii inkirta oo aan qabin labiyo tobanka imaam ee kala dambeeyey agtooda gaal buu ka yahay baabaweyhi baa wuxuu leeyahay واctiqاaduna fii man أnkara liimaamaةi أmiiri الmuؤminiina wاlأ'maةi min bacdihi sida aan ka ictiqaadsannahay ruuxii inkira mu'miniinta amiirkooda imaamnimadiisa waa cali say ka wadaan iyo a'immadii ka dambaysay imaamnimadooda ruuxii inkira sidaan ka ictiqaadsannahay waxa weeye أnnahu bimansilati man aamana bijamiici الأnbiyaa uma ankara binubuwati muxamed sal lay slm wuxuu la mid yahay nin nebiyadii kale oo dhan rumeeyey laakiin nebi maxamed inkiray ninkii nebi maxamed inkiray nebinimadiisu muxuu noqonaya soo gaal maa bimacnaa wuxuu leeyahay ruuxii imaamnimada aan ogolayn labiyo tobanka imaam annaga agtanada gaal buu ka yahay wey sidii nebi maxamed nebinimadiisa ruux diiday oo kale ayuu agtanada ka yahay buu le macnaha ictiqaadaadkiisa ayuu ku yaalaa safxada ayuu hadalkaasi ku yaallaa masale marka agtooda aad uga adag a'immadan maxay ka rumaysan yihiin kan imaamee isdaba yaalla ee xasanulcaskari uu ugu dambeeyey waxay ka rumaysan yihiin inay dhammaantood ay ahaayeen macsuumiin khalad uusan ka dhicin aan gafi karin sida nebiyada oo kaleeto u ilaashan sida nebiyada oo kale u ilaashan oo khalad uusan ka dhici karin sidaasay rumaysnaayeen bal waxay rumaysnaayeen a'immadooda labiyo tobanka ah inay haybka ogaayeen waxyaalaha ilaahay kownka ku qariyey iyo cilmiga isagu khaaska uu leeyahay cid og ayna jirin inay ka warhayeen bay rumaysnaayeen kutubtooda qoraysa usuululkaafiga iyo kutubta dhan bay ku qorayeen oo waxay leeyihiin yacni wax weeyaan imaamku idaa shaaa an yaclama calima wamaa shaaa an yaclama calima imaamkooda imaamkastoo a'immadooda ka mida wax kastoo horay u dhacay iyo wax kastoo dhici doona wuu ka warhayaa nebi maxamedna salawaatu rabbi wasalaamu caleyh rabbigii wuxuu ku yidhi waxaad tidhaahdaa haybka ma ogi anugu qul laa yaclamu alghayba ila allaah wax ilaahay addoommadiisa uu wax uga sheegay mooyaane cilmiga ilaahay baa qarsaday subxaana wa tacaala wax badanna ma ogidin wax badan ma ogidin cid ilaahay cilmiga uu qariyay uu u furay oon rasuul ahayn ma jiro rasuul buu ilaahay u fura rasuulka markuu u furayana wuxuu u soo diraa malag malag baa wax u sheegay maala nabigeennu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waxaa jira waxyaala wakhtigiisii aan dhicin uu sheegay inay dhici doonaan dhacay markuu dhintay kadib qaar aan weli dhicin baa jira qaar hadda socdaa jiroo nebigu ka sii warramay salawatu rabbi wasalaamu caleyh laakiin seebuu ku ogaaday malag baa usoo sheegay malakuljibriil baa usoo sheegay laakiin wixii aan rasuulka loo sheegin oon la soo gaadhsiinin ma ogaan karo haddii nebi maxamed salawatu rabbi wasalaamu caleyh uu leeyahay walow kuntu aclamu alghayba lastakartu min alkhayri wamaa massaniya suu seebaa shiicada iyo raafidada a'immadoodu ay qeybka ku ogaan karayaan ma jirto waa masalo kufriya waa masalo gaalnimo cadwa sideebayse macsuum ku noqon karayaan ambiyada iyo rusushaa jira wax dembi ka dhowrsoon laakiin makhluuqa intiisa kale sheekhuu dooni ha ahaado aqoontuu dooni ha yeesho weli ha ahaado khaladna waa ka suuroobaa waa gafi karaa wax waa sixi karaa waa khaldami karaa waa curda lilkhata lanna waa bini aadam kullu bani aadam khata buu soo galay bini aadam oo dhan waa gaf badanya mid aan gafini ma uu jiro marka waxay ka mid tahay usuushooday ka mid tahay bal marmarka qaarkood nusuusta kutubtooda ku taalla markii la tix raaco waxaa laga fahmayaa inay labiyo tobanka imaam ee ay raacsan yihiin ay ka fadli badan yihiin nebiyada iyo rususha nebiyada iyo rususha inayba a'imadoodu ka fadli badan yihin baa laga fahmi karayaa oo macnaha wax weye hadallada qaarkood ku taalla maalan waxaa ka mid ah haddaan hal nasa soo qaadanno ninkan ay u yaqaanaan maalan ra-iisulmuxadisiin ay u yaqaanaan kitaabkiisa ictiqaadaadka wuxuu ku qoray yajibu an yuctaqad ana allaha tabaaraka wa tacaala lam yakhluq khalqan afdala min muxamadin sal ly slam walaima wuxuu yidhi waxaa waajibay in la ictiqaadiyo inuusan alla abuurin khalqi ka fadli badan nebi maxamed iyo imaamyada nebi maxamed iyo imaamyada waa aimmadooda wa kadibna wuxuu daba dhigay waannahum axabu alkhalqi ila allah wa akramahum wa wlaahum iqraaran bihi inay khalqiga ilaahi subxaana wa tacaala alla ugu jecel yahay ugu karaamo badan yihiin wayuctaqadu ana allaha khalaqa jamiica maa khalaqa lahu waliahli beyti sal lay slam wuxuu ilaahay abuuray oo dhan nebi maxamed buu u abuuray iyo aalubeytkii a'immadu u abuuray daraaddood macnaha ayb hadalka wuu sii waday wuxuu yidhi yani waxa weeyaan baabu tafdiilihim cala alambiya wa cala jamiici alkhalqi in ambiyada ay ka fadli badan yihiin khalqigoo dhan ka fadli badan yihin waa aimmadooda ka wada inuu ilaahay ballan ka qaaday malaa'igta ay ka fadli badan yihin waxyaalo badanoo noocaasoo kale ah ayuu meesha ku qoray bal iskaba dhaaf alkhumayni oo waadhow dhiman jiray kitaabkiisa alxukuuma alislaamiya safxada konton iyo laba wuxuu ku qoray inna min daruuriyaati madhabina madhabkanaga daruuriyaadkiisa lagama maarmaanka waxaa ka mida anna lia'immatina maqaaman laa yabluquhu malakun muqarab walaa nebiyun mursal a'immadanada labiyo tobankii waxay leeyihiin maqaam uusan gaadhi karaynin malag walaa rasuul toona maqaam uusan gaadhi karin malagna gaadhi karin rasuulna gaadhi karin bay a'immadanadu gaadhi kartaa buu leeyahay khumayni baa odhanaya macnaa ayb waxaa kaloo uu sii leeyahay waqad warada canhu ana lana maca allahi xaalaatun laa yasacuha malakun muqarab walaa nabiyun mursal ilaahay agtiisa xaaladaan ku leenahay buui xaaladahaasoo malag muqarabana uusan lahayn nebi lasoo dirayna uusan lahayn marka yani waxa weyaan aimo ay sidaasi quluwiyo xadgudub ugu sameeyeen ayadana oo labiyo toban ah oo ay silkigaas ay rumaysan yihiin raafidadu oo ninkaasi qarsoomay uu ugu dambeeyey xasanulcaskari wiilkiisa uu ugu dambeeyey ayadana caqaa'idooda waaweyn bay ka mid tahay waxaa ka mid a caqaa'idooda waaweyn caqiidatu tuqya tuqyadu waa munaafaqnimo oo waxa weeyaan waxa aad rumaysan tahay dadka haba u sheegin waxaad rumaysan tahay wax ka gedisan u sheeg markaad sunniga la kulanto ha ku dhihin saxaabadu waa gaaloobeen u ammaan ha u sheegin waxa aad ictiqaadsan tahay ha u sheegin ha ku dhihin qur-aankan idin aad haysataan waa bedelan yahay ha ku dhihin waxa aad rumaysan tahay wax ka gedisan sheego oo muujiso caqiidatu tuqya la yidhahdo caqiidada caqiidatu tuqya la yidhaahdo waa mabaadidooda waaweyn bay bal waxyaalaha ay rumaysan yihiin in ilaahay loogu dhawaado subxaana wa tacala bay ka mid tahay hadaladooda marka maala waxaa ka mid ah attuqyatu diinii wa diinu aabaa'ii faman laa tuqyata lahu falaa diina lahu tuqyadu waa diinteennada waana awowyadanada diintaan ka soo gaadhnay ruuxaan tuqyo lahaynna diinba ma leh yani waa munaafiqnimo w manaa munaafaqayn wa waxaan tuqyada laguu sheegaya waa munaafaqayn waxa aad rumaysan tahay waxaan ahayn inaad muujisato وهذا هو النفاق وهذا هو النفاق لكن عند الرافضة ومبدأ أساسي خاصة مركا aad la joogto sunniyiinta iyo dadka aanu sunnaa dad badan baa ku qaldamay oo ku kadsoomay oo u qaatay raafidadu markay leedahay muslimiinta ha laysu soo dhoweeyo an ahlu sunnaha iyo halaysu soo dhaweeyo macnaha shiicada ha laysu soo dhoweeyo annagu ma qabno inay yani ahlu sunnuhu gaala yihiin saxaabada ma cayno dad fara badan baa ku kadsoomay laakiin waxay ku salaysan tahay sidaa markay leeyihiin laftooda mabda ka mida mabaadidooda oo ah in wax la qariyo tuqyo la sameeyo taasayba ka duulayaan markay saa ku leeyihiin oo muslimiin baan matalaynay muslimiinta lagu soo dhaweeya markay leeyihin waxaa ka mida maalan wuxuu yidhi nin iyaga ka mida waxaa qoray usuulu saafi ninka la kitaabka la yidhaahdo oo shiicada kutubtooda ka mida ayaa qoray wuxuu leeyahay wallah maa cubida allaha bishayin axaba ilayhi min alkhabi ilaahay laguma caabudin weligii wax ka fiican in wax la qariyo munaafaqayn wax ka fiican ilahay weligeed laguma caabudin buu yidhi bal usuululkaafi oo kitaabkii aan lahayn bukhaari buu u dhigmaa agtooda waxaa ku qoran inuu yidhi ina tiscata acshaari diini fi tuqya walaa diina liman laa tuqyata lahu diinta marka loo qaybiyo toban meelood sagaal meeloodoo diinta ka mid ah tuqyaday ku jirtaa ruuxaan tuqyo lahayna diin ma leh bimacnaa waxa weeye diintaadoo dhan marka toban loo kala dhigo sagaal ka mida tuqyaday ku jirtaa wax qari munaafaqee haddaadan tuqyo lahaynna diinba ma lihid yacni waxa weeye qawaacidda iyo usuusha shiicada ayay iyaduna ka mid tahay intaasoo dhan iyo afkaar kaloo fara badan oo hadda ayna wakhtigu inoo saabaxaynin inaynu tirinno waa afkaarta ay raafidadu rumaysan tahay raafidadu taariikh ahaan marka la yidhahdo markaynu ka gudubno afkaartooda faraha badan iyo kuwo kaleeto oo ka daran yacni asal ahaan marka la yidhahdo caalamulislaami masaa'ibta soo martay raafidada iyo shiicada wax uga darnaa ma jiro maanta oo la joogana masaa'ibta muslimiinta haysata waa raafido iyo shiico wa leanna waxa weeyaan yacni dib markaynu u raacno dib markaynu u raacno dowladda maalan dowlatulqaramita la magac baxday loo yaqaanay dowlatulqaramita ee ka istaagtay baxrayn ka istaagtay sanadku markuu ahaa ii hijriga ilaa waxay dhisnayd iyoiyoodii hijriga ayay dhisnayd dowladaasi way ballaadhatay ilaa waxay qabsatay maqhribulcarabi bay qabsatay oo waxay haysatay yani tuunis jazaa'ir morocco dowladahanoo dhan bay haysatay markii dambe xataa masar inay ku darsadaan bay isku dayaan dowlatulqaramita la yidhaahdaa ama dowlatulfaatimiya la yidhahda ma aqaan inaad mutaabacaynayseen ninka la yidhahdo kadaafi maalin dhowey dowladdii uu lahaa in la soo celiyo weeye dowlatulfaatimiyata aaniya waa dowladda iyadaw dowlatulfaatimiyadii labaad in la soo celiyo waa dowlatulqaramita wa nimanka qaraamitada la yidhaahdo waxay ahaayeen nimanka asal ahaan markii taariikhdooda dib loo raaco waxay qabeen madaxdoodu inay ilaahye yihiin ruuxii raba inuu ahriyo oo wax badan ka ahriyo ha u laabto bidaaya wanihaaya ibnu kaiir caleyh raxmatullah iyo siyar calaamnwaasiyar calaami numala dahabi markuu a'immadooda iyo madaxdooda ka warramayo qaar ilaahnimo sheegtay baa ku jira waa nimanka mawliidka bilaabay mawliidkan aad arkaysaan nimankii bilaabo wey faatimiyiinta ama qaraamiitadu nimankii bilaabo wey nimankaas iyo waxay ka mid ahaayeen raafidaday ka mid ahaayeenoo waa macnaha firqa raafidada ka mid ahaayeen waxaa ka mid ahaa maalan nimankii la baxay safawiyada asafawiya oo iyaguna xilli dhexe dowlad meelahan ka samaystay shaam eriyadeeda dowladii uga samaysantay waxay ahaayeen nimankii kacbada ku duulay dhagaxa madowey xajarul aswadka soo dhacay oo soo qaatay labaatan sanoay la maqnaayeen labaatan sano bay xajarul aswadka intay soo dhaceen buu meesha ka maqnaayo markii dambe soo celiyey xujayda iyo dadka sunniyiinta ninka sunniga markay arkaan yacni waxa weeye kaanna wax walba isaga in dilka ninka sunniga baa wax walba yaa kala qaalisana taariikh marka waxay leeyihiin madow bay muslimiinta dhexeeda ku leeyihin markii ay tataarku qabsanayeen tataarku markay baqdaad qabsanayeen oo caasimadii muslimiinta ah sanadku markuu ahaa iyoiyoii hijriga ayaa baqdaad la qabsaday oo waxaa qabsaday niman ka yimid yani jina atraafteedaoo maguuliyiin la dhihi jiro tataarku caan ahaa ayaa qabsaday nimankaasi laba nin baa waday labada ninba raafiday ahayo shiicay ahayd nin waxaa la dhihi jiray yani nasiirudiin tuusi baa la dhihi jiray nasiirudiin tuusi wuxuu la taliyo u ahaa oo wasiir u ahaa tataarka ninkii madaxa u ahaa ee jangees khan la dhihi jiray markii dambena holaako ayuu la taliyo u noqday markay tataarku soo galaya baqdaad waxaa hogaaminayay nasiirudiin tuusi oo raafidio shiiciyabaa hogaaminaya dhanka kalena waxaa mu'aamarada iyo shirqoolka kaga jiray ninkii la dhihi jiray ibnu calqami nin la yidhaahdo oo isagana raafidi ahaa oo khaliifkii muslimiinta ee baqdaad la taliya u ahaa isaguna khaliifka muslimiinta ee baqdaad fadhiya ayuu isaguna la taliya u ahaa wasiir u ahaa isaguna raafidi buu ahaa labadaa ninbaa iska kaashaday inay tataarku baqdaad yimaadaan muslimiintana laayaan waa marka la leeyahay webiyada mara macnaha waxa weeyaan baqdaad maraay bil kaamil ah bay dhiig wadeen dhiig socdeen oo biyihii o dhan isbedeleen taqriiban malaayiin baa lagu qadaraa tataarku waagaasi baqdaad dadkay ku laayeen muslimiinta maxaag yaa ka dambeeyey mu'aamarada xaggana nin raafidiya ka soo waday halkana nin raafidiya barnaamijka maleegahayoo dejinaya raafidadu taariikh madow bay muslimiinta ku leeyihiin taariikhda muslimiinta taariikh madow bay ku leeyihiin waa niman mar walba gaalada gacansaar laleh taariikhu yuciidu nafsahu maanta markii la joogo wakhtigan hadda aynu joogno baqdaad mar labaad iyo ciraaq yaa keenay gaalada yaa keenay yaa keenay masuniyiin baa keenay shiicaa keentay callaawi iyo muxuu ahaayey kuwankaad hadda meesha jooga waa raafido wey waa raafido waa markii labaad way mar saddexaad meesha la yidhaahdo filistiin muslimiintu markay dagaalamayeen nimanka u lug qabtay gaalada u lug qabtaay waxay ahaayeen shiicay ahaayeeno xisbullaahigan hadda joogu ah sunniyiintii ka dagaalamayay lubnaan muxuu ahaaye dhankeeda muxuu aha koonfureed ka dagaalamayay yacni waxa weeyaan waxa gumaaday oo baabiiye waxay ahaayeen xisbullaahiga hadda joogu ah iiraan markaad timaaddo sunniyiintu way ku xoog badnaayeen masaajid bay ku lahaayeen dad jiray ahaayeen maanta inaad masaajid sunniya ka heshaay ma fududa waa la gumaaday waa la tirtiray waa la tirtiray shiicadu marka waxa weeyaan cadaawad ahaanna halkaasay joogaanoo sunniyiinta ka joogaan ka mabda ahaan caqiida ahaan iyo afkaar ahaan marka la yidhaahdana waa niman sidaa u khariban oo aan isku mabdaan ahayn isku caqiidana aynan ahayn sidaa markii la yidhaahdo ujeeddada laga leeyaha waxa weeye laba mas'alo inaynu kala saarnaa loo baahaya qadiyada siyaasiyan soomaalidu shiica ma ah raafidana ma ah saan sheegayna raafidada iyo shiicada wax kuman kama soo gaadhin laakiin hal mushkila ina haysato halka mushkila ina haysato waxa weeyaan taageerada siyaasiga marar fara badan waxay sabab u noqonaysaa inay wax isaga keendarmadaan inay wax isaga keendarmadaan xisbullaahi israa'iil buu la dagaalamay caalamulislaam oo dhan baa u sacabiyey wax ka hadli karana ma jiro wax nuur ka dhihi kara ma jiro sax israa'iil iska celiyeen ha dagaalameen laakiin yaynan noqonin inaad tidhaahdo xisbullaahi waa saxsan yahay xisbullaahi waa xisbi raafidiya wey waa xisbi shiiciya wey waa xisbi afkaarta hadda aynu sheegayna wax ka daran qaba wey haddii laba dowladoodoo gaalaha intay islaayaan midi mid ka adkaato sabood siyaasiya ma aqaano haddaad siinayso laakiin mabda'i markay masaladu timaado iyo caqiida timaado yacni waxa weeyaan wax ku kala sokeeya maaha bal u fiirsada ninka la yidhaahdo muxuu ahaayey ninkan u ah odayga u ah xisbullah oo la yidhaahdo xasan nasrallah weligaa iyo allaha arki maysay ninkaasoo intuu khudbo isu soo taagay bismi illaahi araxmaan raxiim weligiin ma aragta bismi illaahi araxmaan raxiim dhihi maayo sali nebi maxamed iska daa kelimo ilaahayba ku saabsanba ka maqlimaysa muxuu xisbullaahi ku yahay marka y muxuu xisbullahi ku yahay masaladu marka yeynaan inaga khaldamine xisbullaahi israa'iil ha iska celiyo keyrkeed ha iska celiso eeraan waxay iska celinaysa ha iska celiso mas'aladu sabood siyaasiya markay noqoto yacni waxa weeyaan waxaa dhici karaysa inaad gaalada lafteeda soo kala dhowaysato gaal gaal inuu ka adkaado aad jeclaato waa dhici karaysa yacni waxa weeyaan quwadaha maalan hadda muslimiinta ku wajahan oo muslimiinta baabi'inaya waa jeclayn lahayn intuu jayna yimaado inuu laayno sooma yani waxa weye cadowgii markaa ku kor saaran cadowgii ku imaanhayo waxyeelaya waad iska jecesha taageerana inaad siisa waa iska dhici karaysa laakiin masaladu markay timaado mabda iyo caqiido iyo afkaar markay timaado nimanka xisbullaahi la yidhaahdo iyo eeraan iyo raafido iyo shiico afkaartoodu waa kuwa kutubtooda ku qoran dad inala diin ah ama inala caqiide ah ama inala islaamana ma ah risaalada inay ina gaadho u baahan waa taas waxaana saa u leenahay dad badan oo waxaa jira arintaasi ay ku bixisay inay shicoobeen rag waxaa jira jaamaca alislamiya aan wada dhigan jirnay oo madiine ka soo wada baxnay oo maanta shiica ah kaaga daranta taqriiban xeeladda ay degayaan oo maalan eeraan oo kaleeto hadda xeeladda ay samaynayso waxay rabtaa inay noqoto midda matasho muslimiinta maanta waxaanan shaki igaga jirin haddii eeraan maanta ay u suurowdo inay nuclear samaysato oo quwad gobolka ka jira ay noqoto meesha ugu horeysay ku duuli doonto waa makiya madiina waa masaladaas waa masale qaciya wa lianna lama hayo taariikhdaa dheer ee muslimiintu aleeyihin kun iyo afar boqol iyo ziyaado sano shiico iyo raafido intay duushay gaalo ku duushay lama hayo laakiin taariikh kasta markay awood helaan awoodoodu mar walba waxay dib ugula soo noqon jireen oo ku burburin jireen muslimiinta ilaa heer ay gaadheen inay macnaha kacbada ay galaan ay xajarul aswadka soo dhacaan muslimiinta ay laayaan yani waxa weye taariikh noocaasay leeyihin marka yaan yaan lagu khaldaminoo mas'aladu waa masalatu mabda waa masalatu lcaqiida caqiida ahaan ruuxii hadduusan kula qur-aan ahayn oon kula sunno ahayn oo kula master ahayn oo kula intimo ahayn hada maxaabad markaasi manaa wa aggeed isugu imaan kartaan xaggee baad isugu imaan kartaan yaan marka layna sirinoo yayna khaldamin yayn layna sirino yaynaan khaldan hore ilaahi subxana watacala baaba inooga badbaadiyey laakiin caalamkan hadda aynu ku soo darmannay waa inaan iska ilaalino afkaarta noocaas oo kale ah khaasatan waa laysa sirayaayo ruuxu hadduusan aqoon lahayn marar fara badan dabin baa loo qoolaya dabin baa loo qoolaya waxaa la ii sheegay maalintii ay muslimiinta bosniya herceg dagaalkeedii markay muslimiintu ku jireen ayaa waxaa dhacday waa kii muslimiintu u gurmadeen nin dagaalka la gala iyo nin maatadoodii iyo dumarkoodii iyo dadkii dhib ku gaadhay wax gaadhsiiya hay-ado marka islaami ahoo khaliijka ka tegey ayaa jiray oo u geeyey dhar iyo cunto iyo u geeyey dadkii tabaalaysnaayee bosniyiinta ah safaaradda eeraan baa tagtay nin meesha jooga baa iiga warramayay ayagu waxba mayna geynin ayagu wax raashiina ma geynin wax caawimaana mayna geynin qoladan carabti iyo hay-aadkan carabtu waxay geeyeen musaacadaad bay geeyeen qoladanna waxay geeyeen kaartoonno madhan kaartoommada madhan waxaa ku qoran alxukuumatu alislaamiya aljumhuuriyatu alislaamiyatu aliiraaniya hadiyad ay bixisay baa ku qoran kaartoonkuna waa madhan yahay qoladan hay-aadka carabta ah waxay bixinayaan raashiinkii iyo dharkii oo laakiin aan xidhnaynoo kaartoon aan ku jirin dadkii markay soo qaataan raashiinkii iyo dharkii soo qaataan way la soo tegayaan waa ka kala daadsan yahay qoladan halkaasay kaartoomo madhan la taagan yihiin kaartoonkii bay siinayaan kaartoonkii bay ku ridanayaan markay kaartoonkii ku ritaanna madaxay saaranayaanoo waa la socdaa maxaa ku qoran kaartoonka marka waa hadiyad ay bixisay jumhuuriyatu eeraan alislaamiya ninkii goobjooggaabaa iiga warramay macnaheedu waxa weeyaan caalamkani waa caalamu laqdabo wey waa caalam laysa sirayo waa caalam laysjir qoolayo waa caalam magac la raadinayo waa caalam sabood siyaasiya la raadinayo waa caalam la munaafaqaynayo w adiga marka yaan lagu khaldina mar walba waa inaad u noqoto dadkan maxaa u asala maxaa u diina maxaa u caqiide ah taasaan bini aadamku ka dhammaanin midda marka salka kuu noqon karta waa kaas yaan la khaldamin marka oo mawaaqiftan siyaasiga ee dowladuhu qaadanayaan ama axsaabtu qaadanayaan yayna ina khaldinoo ina gaadhsiinin inaan afkaar khaldan ku dhacno oo diinta inaga saari karaysa ma muslimiin baa raafidadu mise waa gaalo culimada islaamka ee salaf ee hore culimmada islaamka ee hore waxay u badan yihiin raafidadu inay gaalo yihiin ficlanna markii caqaa'ida aan soo sheegnay lagu miisaamo raafidadu muslimiin maaha qaar culimmada ka mid a waxay kala qaadayaan culimmadooda iyo caamadooda hala kala qaado oo culimmadooda wax og ee garanaya ee u badheeray kufrigaasi hala gaalaysiiyo caamadan laakiin waxba aan kala ogeyn ha laga soo reebo culimmada qaar baa qaba qaarna waxay qabaan kala reeb ma lehee nin qur-aankiiba qaba inuu dhiman yahay oo axaadiis aan axaadiistii rasuulka rumaysnayn oo waxaasoo khuraafaada rumaysan yaan la soo reebanin kaasi islaam ma ahee bannaanka laga maro labadaas ra'yi baa la isugu khilaafsan yahay masaladuna tafaasiil intaa ka badan bay yaa ka suuroobi karaysa laakiin wakhtigaan intaa ka badan saamaxaynin hada wabilahi towfiiq wsal allahuma wslam cala nabiyina muxamedin wala ali wsabi wslam sheekh khayr aljaza ilaahi subxaana wa tacaala miisaanka xasanaadka u saaro sheekhayna sheekh umar annagana allah naga dhiga kuwii maqlaya ku dhaqma insha allah saddex su-aalood oo muhiima oo la xiriirta arrintan iyo ogeysiis codka yareeye hadalka yareeye sheekha meesha taagna wilu hadal bilaabisan istaagaysiin ayib su-aasha koowaad sheekh waxaa jira kitaab la yidhaahdo najhal si halkan ku qoran nahjulbalaaqa oo la yidhaahdo waxaa lagu soo koobay aqwaasha sayid cali radia allahu canhu ardaa qofka soo qor waxa uu leeyahay ma la akhrisan karaa kow saxiix ma yihiin waxa loo nisbeynayo ama lagu riixayo cali bn abi aalib falyatafadal sheekh
nahjulbalaaqa wuxuu ka mid yahay kutubta raafidada ayuu ka mid yahay waxyaabaha ku qoran ee cali bn abi aalib loo nisbaynayana wax jira maaha waxyaalaha ku qoranna waa waxyaalahaan hadda sheegaynay iyo waxyaala ka sii daran baa ku qoran kitaabkaas wuxuuna ka mid yahay kutubta maraajicda u ah raafidada ama shiicada wabitaali kitaab raafidadu ay leedahayna waxa ku qorani sax ma noqon karo leanna waxa weeye waa qolada uu yidhi alimaamu shaafici caleyh raxmatullah dawaa'ifta iyo kooxaha jira koox raafidada ka been badan weligay ma arag bur yacni waxa weeyaan ruwaadooda xataa xadiiska ay ka qaadaan muxadisiinta yacni sunnada agtooda kadaabiin iyo wadaaciin bay ka wadayihiin marka kitaabka nahjulbalaaqa ah kutubta usuulkulayni iyo usuululkaafi kulayni iyo nahjulbalaaqa iyo kutubtaasi waa kutubta shiicada wabitaali waxa ku qorani wax saxsan ma aha imaam cali bn abi aalib radiallahu canhu iyo saxaabada kale iyo a'immadoodii qaar ka midoo sheeganayaan zaynulcaabidiin iyo jacfar baaqir iyo raggan ay sheeganayaan qaar badan oo ka midana kama tirsanayn riwaayaadka ay ka soo guurinayaanna waa kadib iyo been wax jirana maaha
su-aasha kale sheekh waayadan waxaa aada ugu soo batay gabdho badan inay yidhaahdaan ma guursan karnaa nin muslima oo shiico ka ah iyo ragga qaarkood inay yidhaahdaan gabar shiica ma guursan karaa
jawaabtu waxa weeye maya haddaad nin tahayna naag shiica ha guursanin haddaad gabarh tahayna nin shiici ha guursanin maxaa yeele berri maxaad isula laabanaysaan oo ku kala baxaysaan qur-aankii isku qur-aan ma tihidin axaadiistii isla axaadiid ma tihidin saxaabadii isku saxaabo ma tihidin maxaad isugu imaanaysaan way sida aan sheegnay siday culimmadu u badan yihiin kufrigooda iyo gaalnimadooda ayaa loo badan yahay hadday gaalo noqdaanna dee gaal ma guursan karti gaalo guursigeeda waxaa laga soo reebay oo weliba ragga keliya ay guursan karayaan dumarka yahuudda ama nasaarada ah oo iyadana sharti lagu xidhay ah inay dhowrsoon yihiin inay dhowrsoon yihiin oo ay yihiin dad fawaaxishta iyo zinada ka dhowrsoon shuruud kalena ay culimmadu ku daraan oo ah in uusan u baqaynin ilmihiisa taasoon hadda suuroobi karin sidaas daraaddeed balaayo lama soo dhowaysto abeesana godka guriga lama soo gashadee shiicaha guursanina wabilaahi towfiiq
su-aashan afcaalada ku qoran qofka soo qora waxa uu leeyahay sheekh ma ku dawan dukan karnaa qof aaminsan khumeyni inuu ka fadli badan yahay kana fiican yahay culammada ahlu sunna waljamaca weliba kuwa waaweyn kuwa dhintay waa hore iyo kuwa dhowaan dhintayba haddana qaba dowladda iiraan inay ka fiican tahay wax dowladood oo islaam maanta jira ha yaraadaan ama ha weynaadaan
waa laba qodob waa qodobka koowaad horta khumeyni waxaan ku diri lahaa inaad akhrido khumeyni haddaad doginayso inaad ogaato inuu fiican yahay iyo inuu xun yahay kitaab la yidhaahdo lilaahi uma liltaariikh oo uu leeyahay nin la yidhahdo muusawi nin asalkiisu wuxuu ahaa shiici ah oo weliba raafidada ciraaq buu ka mid ahaa ninkaasi ilaahay wuxuu subxaana wa tacaala waafajiyey inuu wax akhriyo weliba maraajicdooda waaweyne wuxuu ka mid ahaa culimmadooda markuu wax akhriyey kadib wuxuu ku qancay fikirkani inuusan saxsanayn kitaab buu marka ka qoray la yidhaahdo lilaahi uma liltaariikh waa risaalo yar kitaabka markuu qorayo wuxuu leeyahay in lay dili waan hubaa laba khiyaar baa i hor yimid buuri xaqiiqada aan gaadhay inaan qoro ilaahay dartiina u qoro oo la ii dilo iyo inaan lafahayga la dhuunto oo anigu in wixii aan ku qancay intaan qaato kadibna aan dantayda qabsado inaan ilaahay hortegi doono ayaan rumaysnahay wabitaali xaqiiqada inaan qariyo macnaha waxa wey waan isku qancin kari wahay kitaabkuu qoray kitaabkan la yidhahdo lilaahi uma liltaariikh wuxuu ka mid ahaa raggii khumeyni la socday dhacdooyin wuxuu ka waramayaa xataa khumeyni uu sameeyey isagoo ay wada socdaan kitaabka akhri aada ogaatid khumeyniyuu yahay horta ilaan mushkiladayna haysatay inaynu sacabun iska garaacno maaha inagoo ma garanayna waxa meesha yaallaba masalada labaadi waxa weye khumeyni ma khayr buu lahaa mise shar buu lahaa yacni soomaalida dhibka haystay ka midta waana masaladan hadda ka warramaya aniga waxaan xusuustahay nairobi baan joogay khumeyni markuu dhimanaya masaajid ka mida masaajida soomaalida oo nairobi ku yaal weliba xaafadda islii ku yaal khumeyni waxaa looga tukaday salaatuljanaazi alqaayb salaatuljanaaza looga tukaday imaam muslim baa dhintay baa layidhi sababtu ma aha soomaalida u tukanaysa shiica ma aha khumeynina ma taqaano laakiin maxay ugu tukanayaan warka saxaafada iyo miidiyaha wuxuu ku badiyey khumeyni wax la yidhaahdo oo nin balaaya ka dhacday oo dowlad islaam aasaasay oo yacni waxa wey waxaasaa lagu akhri marka khumeyni waxa uu yahay xaqiiqadiisa waxaad u tegaysaa akhlaaqiyan buu xataa u fasaadsanaa akhlaaqiyan caqiidiyan iska dhaaf haddaad xaqaa'iqdeeda doonayso maraajicda u laabo waa masalo masalada labaadi waxa weeye eiraan ma qabo mawaaqifteeda ku aadan gaalada ama ku aadan qadaayaadka muslimiinta ma keenayso in aad eiraan u saboodgarayso ama shiicada raafidada u saboodgaraysood u taageerto yacni limaada lianna mas'aladu keliya ma aha shacaaraad siyaasiya ma ahe waa masale mabda' dabada ku wada tago masalada kaleetana waxa weeyaan carab carab iyo qusuurkeeda iyo gaabinteeda iyo dadnimo xumadeeda carab oo dhan maaha laakiin madaxda carabta maanta jooga dadnimo xumadoodu iyo mowqif xumadoodu iyo dacfigoodu yuusan kugu bixinin intaad ka tagto mabdicii sunnada inaad shiica u gasho carab iyo dacfigeeduna waa masalo diinna waa masalo in la fahmay u baahanta laakiin waxa weyaan carab baa tan ah eraanna waa tan eraan baa ka fiican wabitaali eraan baa ka mabda fiican waa masle khalad qiyaas saxana maaha qiyaas saxa maaha carabna ma yani waxa wey madaxdeedu dacfiga maanta haystaa islaam ma matalaan waa niman la haystayaalow niman la haystayaalana islaam ma matalaan eraanna mawaaqifteedan ay qaadanayso islaam ma matasho danaheeda farisigaabay matashaa adiga haddaad dana siyaasiya u taageerayso hawlkuu taalla wa laakiin annaga waxaan ka hadlaynaa mabda iyo caqiido iyo diin baa meesha taalla diin iyo caqiido markay noqotona eraan wax la taageeri kara maaha xisbullah wax la taageeri kara maaha axsaabta shiicada iyo afkaartooda wax la taageeri kara ma aha waa markii mabda iyo caqiida ay timaado amaa muqaaranadan anaga basiidkan samaynayno carab iyo eraan een samaynayno mid meesha taalla maaha mid wax lagu dhisi karana ma ay ahaa saa markaan leenahay ma aha inaan annaga aan yani waxa weyaan ama aan carab ka soconno ama aanu carab difaacin carab waanu difaaciy waxaanu u difaacaynaa carab nebi maxamed baa ka dhashay salawatu rabbi waslamu caleyh carab nebi maxamed baa ka dhashay midda labaad qur-aankii iyo sunnadiibaa carabi ku qoran waa luqadii diintanabi ku qornay laakiin macnaheedu maaha dowladaha maanta jira iyo kuwan ducafada meesha joogaaya annaga namana matalaan islaamna ma matalaan maslada aynu ubahantaa taa wey inayn fahna u baahantaa wa islaam ma matalaan ayagana lama difaacayo laakiin waxaa laga hadlayaa mabda soo jiray ilaahay soo dejiyey nebi maxamed ka tegey saxaaba ka dhaxleen dowladii ay u istaageen muslimiintu intaasoo qarni ay soo haysteen maantana inuu sidii usii jiro u baahan dowlad ma leeyahay weli dowlad ma leh laakiin dowlad waa yeelan doonaa biidnillahi tabaaraka wa tacaala ee intuu dowlad ka yeelanayo wuxuu u baahan yahay mabdi inuu ilaashanaado inaan la khaldamin inaan dadka la sirinoo inaan ku khaldamin afkaar kale oo khaldan inaysan dadku ku dhicin hada wabilahi towfiiq